ka hadlaynay maanta isugu yeernay komitiyadii lagu magacaabay c s g waxaana ka hadlaynay abaarahan iyo kuleelkan bilowday macnaha warihii oo badood maaragtay meelo badan ay ka qalaleen bulshadii oo kusoo noqotay ceelashii ceelashana saa ogsoontii markii aad loo isticmaalo jabitaanka wuu badnaanayaa waxaa kaloon ka hadalnay qeybaha countiga qaarkood in cudurro ay ka dilaaceen oo cudurro xoolaha ah kaan iyo qarir si noola sheegay waanu ogsoonnahay in aadna soo hayo macnaha bishii barkaa badneed oo ramadaanka kusoo hagaagaysana wakhti kuleel badan uu jiro abaarana ayna soo maaragtay fool saaran yihiin waxaan kaloon ka hadalnay in aan ku dhaqaaqi laana in aan bixinno lacagihii baasariga oo sanadka looga tiragalay sababtina ay keentay laba shayba nidaamkii sharciga inoo soo saaraya miisaaniyadda dowladda oo lala soo daahay oo kor ka soo daahay horaan aada uga hadlay lacagihii markii kor laga soo gooyey oon ogaanay haddana wixii nala siiyey waad ogsoontihiin haddana hadda kees kale ayaan nahayo oo spiikayaasha afartan iyo todobada oo kenya ayna geeyeen oo ay leeyihiin lacagahan la gooyey ee qeybaha anaga naga la gooyey ayaa badan tii waxay xanibtay in la sameeyo waxa la yihahda supplementary budget oo lagu noqdo miisaaniyaddii oo laga saxo wixii kor laga soo gooyey oo macnaha la isticmaalo lacag marka isjiidkan wax badan baa kolleyta maaragtay isdaahinaya wuxuu sidaa tahay anagoo tii ogaa haddina aan dhahnay bal aan su diyaargelinna wixii tabartayne ka hortagga abaaraha ah marka waxaan u sheegaynaa bulshada meelaha ugu dardaran oo warihina ay qalaleen bowholna aad u dhoween ayaan ka bilaabaynaa inaan biyo maaragtaan aan u geyno maalimo kale dhadheerba ha ahaatee waa kharashaadka aan waxyaabaan u hayna sanadkan aad buu u yaryahay ayna keenayso waxyaaba badan oo horaan u sheegay midda kale qalabaynta bowholska waxaan bulshada u sheegayna haddana waxaan ka bilaabaynaa bowholyaasha wajwaska ku jiro oo dhibka naga haysta bowholyaasha waxaa weeyaan wayna bateen dadkii gacanta ku hayo maamulaan inay dhiibaan ma rabaan jabitaankoodina way bateen bulshadina lacag baa looga qaadayaa qoladii lacagta qaadaysina inta badan markii waxaa laabaan waxay ku leeyihiin countiga ha hagaajiso kama hadlayaan lacagihii arunayn meesha ay galeen marka annagooba rabna inaan wada caawinno haddina kuwa countiga usoo saaraya magacihii dhaqaalaha oo gacanta wajoso ku jiro ayaan ka bilaabayn doodii aan kolley la wadnay controlaga oo ahayd in ay noo fasaxdo weliba ay noo socotaa waxaana aaminsannahay in aan ka dhadhacsiin doonno in ay fasaxdo basariga markay ugu liidata kan sanadkan socdo horta ay fasaxdo kan damba bal waqti looga dooda ayaanba u haysanaa laakiin hadduu soo daaho labadaa shay oo supplementaryga baritaankiisa iyo xanibaadka cusub oo baa controlaga keentay unbaa naga daahin kara marka waqtiga ramadaankana haddina waan fiirinaynaa insha allahu tacaala wixii aan tiri karno miisaaniyaddana sanadkan aad bay maartu culus tahay runtii oo macnaha cariiri weyn baa naga haysto kana imaaday waxyaabaha lacagahaasi kor laga soo gooyey iyo kharashaad fara badan oo kale oo shaqaalaha xaggood noogu dirsamay laakiin sidii horon ay ahaan jirtiba ay kuleelka sii badanaay baan dhaha waa inaan kasii fikirna si an dad ku badbaadina sababtoo badbaadada dadka ayaa ka muhiimsan wax walboo kale oan qabanno marka waan isku daynaa wixii tabar eh wixiin kari weynana waa wixii tabar ay dhigati aan leeyahay insha allahu tacaala hay-adaha nala shaqeeyo oon maanta la kulannay oo la yidhaahda donors n g os partners si loo magacaabo ayagana waa in ay ka qayb qaataan taakulaynta bulshada la taakulaynaya waktiga wixii ay dhiboon yihiin sida waktigan oo kale waa in hay-adaha kale oo ka waweyn oo la shaqeeyo oo caawiyo ay probosalo iyo waxyaaba usii gudbistaan wakti fiican waxa shirkan u yeelan waxaa weeyaan in qof walba oo hawshan ku jiro aas sii digtoonaado oo wixaad hadda sii qaban karna ad sii qabto hawsha si usuu cuslaatana aad wixiid maaragta isusii diyaarin kara isusii diyaariyo waxaan leenahay cawska yar oo qalalay oo soo haray aan la gubin dadka reer miyigood dababka meelaha ku shidto ku sigaarkii tubaakada isticmaala cawskaana gubina waayo waxyaabaha hadda maaragtay abaarta inkastoo jirto yareeya cawsas maaragtay cawska meeluu ka jiri lahaa qaarkood horaana u gubteen xogaha yar oo xoolaa inay ku badbaadaan aan rabno waktigan ilaa iyo intii roob aan ka helayn insha allahu tacaala aan la gubin aan leenahay bulshada insha allah